barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan dhegaystayaal dhammaantiinba halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o e da ood ka dhegaysanaysaan mawjadaha iyo soddonka mitrban iyo weliba efemyada geeska afrika qaarkood
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaca bisha julaay waa saddex iyo toban sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah xuseen barre aadan
qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mida dhallinyarada iyo doorka ay ka qaataan dib u soo noolaynta dhaqanka soomaaliya inta dhowrtan hidaaha dhabti waxaan lahayn ruux soomaaliyeed hadba dhinac ka raac kidhali dhayedhayal mahodayow dadbaa dhowrta uu dhaqankooda yahay sidoo kale waxaanu idiin haynaa waraysi ku saabsan doorka hablaha dhallinyarada ee ay ka qaataan dhinaca gargaarka dadka tabaalaysan markii koowaadna maaha ee barnaamijku wuxuubu ku bilaabmay qoys reer hargeyse ah oo hooyadu siteeb caruure ay dameer ugu shaqaynaysay biyoole ahayd inaan u samayno nolol gurigii iyo ganacsigii maanta dee reer maasha alle sideeddii caruur ahaa noloshoodii kafaysay sidoo kalena qoys barbaraa baanu sidaasoo kale u samayna dhankii fanka iyo heesahana barnaamijka waxaad ku maqli doontaan
sheekooyinkaasi iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese ku soo dhowaada qodobo ka mid a warkii dunida
madaxweynaha maraykanka ayaa khudbad ka jeediyey munaasabad boroordiiqa oo loo sameeyey askar booliisa oo lagu dilay dallas texas madaxweynaha ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in dadka maraykanku ay isku duubnaadaan si looga hortago tafaraaruq wuxuuna ugu baaqay madaxda siyaasadda saraakiisha ciidamada iyo sidoo kale dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada inay isu yimaadaan si xal loo helo
dalalka china iyo filibiin ayaa qorsheynaya inay wadahadal siyaasadeed yeeshaan kadib markii maxkamadda caalamiga ah ay xukun ka soo saartay badda lagu muransan yahay ee koonfurta china wasiirka arrimaha dibadda ee china ayaa ka xumaaday go-aanka maxkamadda ee ay ku laashay sheegashada dowladda shiinuhu ay sheeganaysay koonfurta badda shiinaha waxaana uu tilmaamay inay suurtagal tahay in ay labada dal wadahadal yeeshaan
muddooyinkan dambe dhallinyarada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa qaarkood waxa ay ku labistaan dharka hiddaha iyo dhaqanka iyaga oo timaha deysta amaba la baxa timo waaweyn arrintaasi oo dad badani ay soo xusuusinayso xilliyadii toddobaatanaadkii iyo dhallinyarada sidaay u labisan jireen timahana ula bixi jireen taasoo loo yaqaano afro amaba biit haddaba wariyaha v o eda magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulla ayaa waraysi waxa uu la yeeshay cabdi sheekh axmed oo loo yaqaano cabdidhaanto cabdi waxaad saad magacaa ka muuqdaba dhaantadaad aada ugu fiicneed koox baad ka samaysay magaaladan aad bay dadka muqdisho maalmaha dhaantadii ula qabsadeen marka dhaantadan ma wax adigu aada hiibo u laheed oo aada ka dhaxashay aabba iyo maaragtay ehel bay ahayd mase waa wax adigu aada aldirtay iyo abwaanimadaada kuu dhashay
aada baad umahadsantaha su-aashaas haddaan ka jawaabo wax uun aniga maaragtay ilaahay ii hibeeyey bay ahayd wax hadda oo haddaan saas usii tix raaco xagga faamilka ma jirto maaragtay dad haddaan dhihi kara dadkaasaad ka dhaxashay ma jiraan xogay waa jiraan afrey dad tirin jiray oo meela kasoo galaya haddii hoos loo silaa dhaco laakiin dad haddaan toosaa dhihi karaa ama aabbo ama hooyo ama abti ama adeer oo kale oo ma aragtay wax curinayay hadda saas ma aragtay uma xasuusto inay jirtaana uma malaynayo taas
waxaan rabaa inaan u gudbo dhaantada iyo de kooxdan aan samayso laakiin dhanka kalena hiddaha dhaqankii baad dhowr sano ka hor bilowday magaalo dhanna hadda magaalo timo weyn bay noqoto qof walba timahuu daysanaya sidee bay kugu dhalata arrintan
waad mahadsanta horta arrintaas way jirtaa runtii magaalada muqdisho haddii aan wax yar kaaga taabto markii anaga aan bilaabayna xaaladu waa iska adkayd goormaad bilowdeen adiga waxa wakti horaan bana ilaa laba kun labayo tobankii laakiin waktiga sida tooska aan u hirgelinay oo magaalada aan la qabatin waxaan bilaabay laba kun toban iyo afartii weliba sanadka bilowgiisii oo marka aniga aan hawshan tooska u bilaabay ay ahayd oo timaha dee aad markaa timaha bilowday aan deysto may horaan u lahaan jiray laakiin timihii aan deysto aniga hidaha dhaqankii aan ku labisto aama ol olayo maaragtay hidaha dhaqanka dadki inay ku wada labistaan dadkii dhaqankii la kobciyo kor loo soo qaado Ee, sumadii gaarka ahayd oo dadka soomaaliyeed ay lahaayeen markaas maaragtay ay maaragtay u baahan tahay markan oo kale in maaragtay kor loo soo qaado maadaama muddo hore ay ugu dambeysay dadka maaragtay dhaqankii inay ku dhiiradaan macaawistan iyo dhaqankan iyo cimaamadan iyo timahan wax kale ma xiratid haa inta badan haa waxaan meelaha maaragtay bulshadu isugu imaanayso oo dadka badan isugu imaanay waxaan aada u jeclahay markaas anoo hidiya dhaqankii ii dhammaystiran yahay ku labisan timihii ii shalaysan yihiin firinkaygii wata fariinka waa kii timaha la gelinayay kii timaha la gelinayay Mhm.
macaawisteydii iyo gu- qaydkaa wata maaragtay suunkii baylkaana maaragtay dhexda iga- iga igaga xidhan yahay Mhm.
inaan maaragtay aan imaado Mhm.
aan- aan kaga soo qayb gala xafladaha Mhm.
ayaan aada u jeclahay aniga inta badan inkastoo la yidhahdo cabdi oo nin tuur le soo usaac asigaa yaqaan haddana waxaa isweydiiyaa see timaha loo shalleeyaa marka ma ma waxaa jira eh, dee shallada caadiga ma gashan fila
haa runtii waad uun shallaynu haye saad ku shallaysaba haa kolley madax xanuunku Mhm.
waa iska jira haye markaad shallaynayso haye laakiin waad shallaynaysaa Mhm.
waa saa sheegta mahmahdaas Mhm.
waa wax walba ma aragtay iyadaa furow ah Mhm.
dadka qaar waxay Anaga leeyihiin, aan- "Dhaha, annaga aan bilownay haa imise hadda timaha inta ku ay gaaray kugu baxay Mhm.
hadda adiga waxay ugu yaalaan eh, sagaal bilood kuwan Mhm.
waan waan gaabiyey laakiin horey ka soo baxaan Mhm. De- horta imise hees baad qaaday oo dhanta dhaantooyinku way badan yihiin horta Haye.
heesta gadaa dhaanta dheh dhanta dhe dhaantooyinku way badan yihiin Mhm.
hadda way badan yihiin ma tirin karo wax badan baan qaaday dhallinyaradoo kale maxaad ka tiri dhalinyarada een, dhaantaan ka sameeyaa jirto haye anigoo namaashiba anigoo markaas maaragtay ka duulaya dhaqanka iyo Mhm.
taariibka dhaqan xumada iyo taariibka dhiirigelinna maarata ku dhex- ku dhex daraya haye
waxaan idhi dhacda waa gaiya dhasha soo baxda Dhasha soo baxda.
dhaqan gaalo dhaqan dhaxmiyo gala inta dhowrtan hidaha dhabti waxaan lahay dhuuxi soomaaliyeed hadba dhinac ka raac kii dhali dhayeedhayal moodayo dadbaa dhowrta uu dhaqankooda yahay inta dhowrtan hidaha dhabti waxaan lahayn dhuuxi soomaaliyeed hadba dhinac karaa
waa hagaag aad buu u mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed cabdulle oo waraysigaasi kula soo yeeshay magaalada muqdisho cabdisheekh axmed oo loo yaqaano cabdi dhaanto dhegeystayaal waxaa naga xusuusina qayb qalow- kaloo waraysigaasi ka mida waxaad maqli doontaan maalmaha soo socda haatanna hargeysa waxaa jira dhalinyaro badan oo marka ay waxbartaan u jeesta in ay qabtaan howlo samafal ah oo ay bulshada ku caawinayaan hooda ayaan suldaan aadan waa gabadh dhalinyaro ah oo ku nool magaalada hargeysa waxa ay wakhti badan ka shaqaynaysay arrimaha samafalka haddaba ku soo dhowaada qayb labaad oo ka mid a waraysi uu wariyaha v o eda ee hargeysa cabdixakiin maxamuud shurwac uu la yeeshay hooda ayaan suldaan aadan
dabcan waxaa jiray arin eh, maalmihii ugu dambeeyeyba een, eh, indhaha dhinaca warbaahinta iyo weliba een, eh, bulshada reer somalilan iyo dadka soomaalidaaba aada u soo jiitay oo een, eh, aada looga hadlayay kaasoo ahaa in hadiyad ahaan lagu siiyey gaadhi een, eh, kamid a gawaarida ugu qaalisan imika inta ugu badan degayigan laga wato Een, islamarkaana aad gaadhigii aad dib hadiyada adigu aad aad dib usii bixisay oo aad een, eh, aad kusii tabarucday suu ku imi ugu horreyn baadaan ku weydiiyey gaadhigaas Een, waxaa jiray barnaamij een, labadii kun sanadkii hore labadii kun iyo shan iyo tobankii bishii julaay rabadaantii ayaanu barnaamij qabanay la odhan jiray warya wacaal ee wiil jarmeeke axmed maxamed geela la yidhaahdo xogayaha guud oo golaha wasiirada somalilan ayaa kaga waramayay safar uu dabadda ku tegay wuxuu kusoo arkay ee bulshooyinkaasi qabsadeen marka barnaamijka habeenka markaanu joognay maan fikirkan keenay ah inagu wixii laynoo sheego intaynu dhagaysanuun baynu kala dhaqaaqnaayo miyaynaan ficil u bedeli karin barnaamijkii maalinta ee wadajirka iyo waxqabadka somalilan baanu u bixinay hargeysuu ka bilaabmay nasiib wanaag sanad guuradiisii imika rabadaanta shan iyo tobankeedii qabsoontay rabadaantan iminkunina dhaaftay lixdii gobole somalilan oo weliba gabiilay weheliso ayaa kasoo qeyb galay oo dhalinyartii iskugu timi een gaadhiga waxaa laygu guddoonsiiyey barnaamijka si laygu dhiirigeliyo maayarka degmada burco maayar maxamed muraadan halkan ka salaamayay badha saabka ayaa maayarka i guddoonsiiyey anuuna waxaan jeclaaday cabdixakiinow hal intan keliday farxi lahaa intan keliday ku raaxaysan lahaa gaadhigaa quruxda badan een hargeysa laamiyadeeda ku wadan lahaa ama gobolada ku tegi lahaa inaan qoysaska danyartaa ee walaalaha iyo ee caruurta darayeysan ugu deeqoon dib ugu celiya gaadhigii inta ilaahay ka gaadhsiiyo waayo waa arrin wanaagsan iyo weliba fikir wanaagsan oo khayriya Een, dabcan see loo gaarsiinaya si qoysas nooceeya dee imanka een, eh, loo xuli karaya dabcan marka la leeyahay dee dadka danyarta ah ee u baahan waa wax aada u badan bulshadii oo kale see loo gaarsiinaya qoli qorshe moo samaysa horta dee roobka ilaahay baan dadka wada gaadhin Een, dhanka kalena waxaan ka fikirnay haddii gaadhigii lacagtii lagu iibiyey caruur lagu ciidsiiyey caruurtaas iidda arafaba iid kale ay dooni doonaan oo dan baahidoodii ma kafin karno waxaan isla garanay lixda gobol ee somalilan lixdii gobol ee waaweynaaye somalilan in laga soo xulo lix qoys oo danyara lixdaa qoys oo danyarta caruurtoodiina laga iidsiiyo ganacsi yarna loogu abuuro marka gobol kastaba dhalinyartii maalinta wadajirka iyo waxqabadka somalilan ka shaqeynaysa ee ku- een, ku sugnay waxay u tafaxaydan yihiin xulidda qoyskii danyarta ahaa eanu caawin lahayn markii koobaadna maaha ee barnaamijku wuxuubu ku bilaabmay qoys reer hargeysa ah oo hooyadu sideed caruura ay dameer ugu shaqaynaysay biyoole ahayd inaan u samayno nolol gurigii iyo ganacsigii oo maanta dee reer maasha alle sideedii caruur ahaa noloshoodii kafaysay sidoo kalena qoys berberaa baanu sidaasoo kale u samayn tanna runtii waxaan jeclaaday un gaadhiga intaan anigu wadan lahaa lix qoys oo reer somalilan hooyo sideed caruur haysatay hooyo toddoba haysatay hooyo afar haysatay hooyo saddex haysatay dee hooyo ciduuna ku xeeran tahay inay noloshooda ugu yaraan rajo aan ugu samayno Een, eh, maxaad higsanaysaa iminka ama tusaale ahaan oo kale een, waad wadaa hawshii waad ku jirtaa hamin nooceeya ku muuqdaa een, maadaama aad iminka aad bartan laha kaga jirtaba arrimahan Een, runtii saddex waxbaa igu waaweyn noloshayda waxaan higsanayo saddexda wax waxa weeyaan horta inaan arka xarunta maxamed mooge ee sidaa ku bilaabmatay muddada afarta sano iyo barhkaana sidaa kusoo shaqaynaysay ee sanad guuradeedii shanaad bis- bisha sagaalaad bay ku beegan tahay oo dhammaan dhulka soomaaliyeed oo dhan wada gaadhay oo ka shaqaysay oo intaa ka ballaadhato intaa ka manfac badatay ilaahay baan taa ka rajaynaya waan ku riyoonaya waan i rumoobi doontaa waxa ii labaysa barnaamijka wadajirka iyo waxqabadka somalilan inuu noqon doono barnaamij inta baahida somalilan iyo baahida ummadda soomaaliyeedba kafeeyo afrika iyo caalamul islaam iyo xitaa gaalada aanu ku caawin karno oo barnaamijkaasi uu noqdo barnaamij um- ee adduunka oo dhan ku raaxaysto ta saddexaad oo noqonaysa waan ugu dambeysiyey waa tu gaaro sida inay gaar ii tahay baan ugu dambeysiyey laakiin waa tayada koowaad mar walba noloshayda ku weyne waxaan higsanayaa ilaa laxdada noloshayda ugu dambaysa infiraashal mowt saaranahay haddaanan ficil ummadayda waxba ugu qaban karin ama caalamul islaam waxba ugu qaban karin inaan ku taliyo waar isgargaarsada waar wada jira wax wada qabsada gacmo wada jir bay wax ku goyn karaan noloshayda waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan in aan ummadayda u shaqeeyo wax fariintan halkan marinayana waxay tahay intiina ganacsatada ayaa waxhaysata waxaan leeyahay akoono badan oo tamaysato oo iyadoo bilyan iskugu jiraan aad ka dhimato aakhiro iyo xabaasho dusheeda midna laga odhan maayo akoonku uu buuxa aqaladaadu hadday dabaqyo yihiinna lagu odhan maayo dabaqyo ku jira kafan baa inaga raacaysaa qof walowba ku feker maxaad intaad nooshahay ummadda kugu hareeraysan u tari kartaad ku caawin kartaa aynu wanaagga isu gargaarsanno xumahana aynu iska reebno aad baad umahadsanta
hood ayaan suldaan aadan oo ah gabadh ku nool magaalada hargeysa oo dhinaca samafalka ka shaqaysa waxay khadka ti- waxay uu magaalada hargeysa ugu waramaysay waryaheena cabdixakiin maxamuud shuruuc sahray aadaba aan adiga su-aal ku weydiiyo maadaamaad gabdhihii nagala joogtid hay hay anaa ugu soo leexisoo Ha, marka gabdhuhu kaalinta le ka qaadan karaan samafalka xaqiiqdii ee, gabdhaha waxaa laga yaabaa bulshada dadka ugu nugul inay yihiin ay garan karaan ilaha ee, dadka baahida ay u qabi karaan een, in maaragta een, qof baahan aad saacidi karto waxaad garan kartaa qofka dumarka waa hooyo ee, waxay garan kartaa sidii hooyo dhiban ay u caawin lahayd waxay garan kartaa sidii maaragta mid u baahan in la gacan qabto ay u gacan qaban lahayd say ugu sama hadda waadna ogtahay soomaaliya meelo badan oo ka mid ah hooyooyinka ayaa waxay noqdeen gacanta koowaad ee qoysaska quudinayay ama ama maaragta een- een- een reerka noloshooda iyo samafalkiiba qayb ka ah marka waxaa leedahay gabadha maanta waa hooyada birtoo leh waa sidaas hooyada berito ama haddayba hooyo tahayba haddii la doono marka een, way uga nugushaa ama uga dhowdahay ragga markii la fiiriyo in maaragta ee, hooyooyinka ay noqdaan kuwo samafalayaala bal dhinaca kale laakiinse aniga waxaa aad ii soo jiitay beryahan dambe waxaa aad loo arkaa dhalinyaro yaryar oo kula dhaqankii ayaan hormarinaynaa bal dhalinyarada wiilasha u badan ee hadda dhaqanka hormarinaya meelo ka mid a soomaaliya sidee ama jabuutiba kaba dhigbo adigu jabuuti ayaa si fiican dabcan u taqaanaayo ka timid marka bal ka waran sideebaa wiil dhalinyaro ah oo hadda labaatan jira dhaqankii uu ku horumarin karaa horta waa midoo dhalinyaradu way isku daydaan marka een, qofku intuu qof weyn ku dayan lahaa waxay sameeyaan dhalinyaradu iyaga iyaga isku dayda sidaad ogtahin adduunyadu maanta waa isku furfurantay waa sidaas waxaa jira een, baraha bulshada ku kulmaan ama facebook ha noqdo ama twitter ha noqdo dhaqanka adduunka oo dhan waa waxaad moodaa inuu isku soo dhadhawaanayo aada iyo aad marka dhalinyarada kaalin badan baa uga bannaan inay dhaqankooda ku dheganaadaan waxaan arkay magaalada een, columbus ohio saas oo kale dhalinyaradu ay dhaqankii horumarinayaan minneapolis oo meelaha soomaalida maraykanku ay ku badan yihiin marka dhalinyaradii waxaad moodaa dhaqankii inay dhowrayaan hadda ayagii oo ay qeyb muhiima ka yihiin waa tahay sahar aad baad umahadsan tahay dhegeystayaal haatana dhaqawaqaa muusiga dhigeyna ku soo dhacaya waa codkii fanaanka maxamed saleebaan tubeen
fanaankii codka baxsanaa ee baha u raxmade maxamed saleebaan tubac iyo heeskaasi waa daalay intaasi aan kaga gudubna halkaad ka dhegaysanayseena waa barnaamijka dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da haatana dhegaystayaal waxa aad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waa kan jamaal axmed cusmaan oo nala socodsiiya
daynu ku horreyna dhegaystayaal naadiga kubadda cagta barcelona ayaa la soo saxiixatay ciyaaryahan samuel umtiti arrinkaasi ayaa laga dhawaajiyey maalintii shalay talaadada ahayd labaylabaaatan jirkan qadka dhexe ee daafaca ka ciyaara ayaa waxa uu kaga soo biirayaa naadiga kubadda cagta ee barcelona kamnuu ku ciyaarta naadiga kubadda cagta olombic lioni ee waddanka faransiiska waxaana ay dhinacyadu ku kala heshiiyeen adduun lacageed oo gaaraya shan iyo labaatan milyan ee lacagta qaaradda yurub laga isticmaalay yuro waxaa si rasmiya shaaca looga qaadi doonaa maalinta jimcaha oo naadiga kubadda cagta barcelona ay soo bandhigi doonto ciyaaryahankaasi daafaca dhexe ka ciyaara si uu u xoojiyo kooxda kubadda cagta ee barcelona sidoo kale naadiga barcelona ayaa heshiis waxa ay la gaartay naadiga baaqis in germany waddanka faransiiska oo ku aadan sidii ay ula soo wareegi lahayd labaylabaaatan jirka daafaca ka ciyaara lucas digni ciyaaryahankaasi waddanka faransiiska u dhashay ayaa la sheegaya haddii uu ku soo biro naadiga barcelona waxa uu tartan adag siin doonaa ciyaaryahanka dhinaca bidix ee difaaca ka ciyaara jordi alba oo naadiga barcelona xilli ciyaarado wanaagsan kula qaatay waxaa la sheegayaa in barcelona ay heshiiska ciyaaryahankaasi soo afjari doonto siddeed iyo afartanka saacadood ee soo socda waxaana la tilmaamaya inuu gaari doono oo ku kici doono lix iyo toban milyan oo lacagta yuuraha jarjan clubka tababaran naadiga kubadda cagta ee liverpool ayaa u sheegay ciyaaryahan mario balotelli inuu isaga tagi karo naadiga kubadda cagta ee liverpool mario balotelli ayaa u muuqda inuu boorsooyinkiisa ka xirxiranayo naadiga liverpool kadib markii jorgen club uu xaqiijiyey in ay adag tahay ciyaaryahankaas waddanka talyaaniga u dhashay inuu tartan la galo weeraryahanada faraha badan ee naadiga kubadda cagta liverpool sanadkan ay ku duli doon balotelli ayaa waxaa liverpool kaga soo biray naadiga ac milan sanadka laakiin lix iyo toban kulan oo naadigaas uu ciyaaray waxa uu keliya uu u dhaliyey hal gool ee xilli ciyaareedkiisa ugu horreeyey ee naadigaasi uu sii joogay hase yeeshee waxa uu dib ugu laabtay mar kale naadiga sansiro qaabalma ahaan uu ugu ciyaarayay haddana waxaa loo sheegay inuu fasaxan yahay oo uu ku biiri karo kooxdii uu doonayo naadiga kubadda cagta tanham hosber ayaa la soo wareegtay labaylabatan jir u dhashay waddanka holland mauricio bochetino ayaa ka mid noqon doona weeraryahanada naadiga kubadda cagta tottenham hosber ay ku duuli doonto xilli ciyaareedkan soo socda iyadoo ay durbaba saxaafadda qaar ay hadal hayaan in weeraryahankaasi uu la mid noqon doono weeraryahankii hore ee xulka kubadda cagta holland iyo naadiga kubadda cagta manchester united ruud vanistelroy warbaahinta rai sports ee ciyaaraha ka faalooda ayaa waxa ay sheegaysaa in naadiga kubadda cagta ee arsenal ee waddanka ingiriiska ka dhisan ay doonayso inay la soo wareegto weeraryahanka naadiga napoli gonzalo iguain arthur winger ayaa la sheegayaa inuu qabanqaabeynayo kulan uu la yeelan doono agaasimaha naadiga kubadda cagta napoli cristiano jontoli iyo madaxweynaha naadigaasi orielo de laurentis ka oo ka dhici doona magaalada london waxaana dhinacyadu ay ka wada hadli doonaan heshiiska ciyaaryahan gonzalo iguain sidii ugu soo wareegi lahaa naadiga kubadda cagta ee arsenal iyadoo warar hordhac ay sheegayaan in arsenal ay miiska saari doonto ciyaaryahan oliver jirod iyo konton milyan oo lacagta yuurahay si ay u helaan taa beddelkeeda ciyaaryahan gonzalo iguain sida warbaahinta ra ee ciyaaraha ka faallooda ay baahisay dhegaystayaal xubinta ciyaaraha halka inoo joogto
aad buu umahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinaya halkaas kala dhegaysanaysaana waa laanta soomaaliga v o a haatana aynu ku wadansanno codkii fanaanadda saare axmed
waa sahre axmed jaamac iyo heeskaasi sirmaqabe idaacaddeenii duhurnimo ayuuna gabagaba u yahay xuseen barre aadan iyo anigu aa saare cabdi axmed buuxaani leenahay intaynu mar kale kulmi doonno nabadgelyo